hawshaasi maanta walahi meel fiican bay noo maraysaa waxa weeyaan waxa dibidii iyo gudahaba maalintii bishu ahayd koob iyo labaatan si fiican baan u gudagalnay maanta waxaa kasoo wareegtay saddex iyo toban cisho marka waxa weeyaan hawshu imika boqolkiiba lixdan ilaa iyo boqolkiiba shan iyo lixdan in la odhan karo ayaa magaalada aan joognaa inta gudahana reeshayaasha gudahana waxa weeyaan ilaa iyo boqolkiiba sagaashan ayaan maraynaa marka waxa weeyaan maanta hawl hawsha meel fiican bay noo maraysaa telekoobku meel fiican buu marayaa marka waxa weeyaan waa waa waa arrin alxamdulillah weyn muganayga waxaan aragnay xitaa in tableedyaad ku shaqaynaysaan oo marka nimariga casrigaana waad la jaan qaadeen
waka waxa weeyaan laba kun iyo sagaalkii waraaqadaa lagu shaqeynayay marka waxay ahayd waxa la idhahdo duwe taanay amba laba goor baa hawsha la qabanayay marna waxa weeyaan waa lasoo qoriyo lasoo tirokobay marna waxaa lagu aaladda computerka lagu orestrinaya ama lagu sameynayay marka waxa weeyaan iminka laba kun iyo afar laatanka waxay kaga duwan tahay waxa weeyaan telecom three point zero oo digital ah oo waxa weeyaan tabledadaba soo ayaan kusoo gurna xogta tabledadaasi waxay noo saamaxayaan inaan toos aan ugu dirno waxaan la dhahdo afka qalaad serverka oo hawshiiba mar un ay noqoto marka sidaa daraaddeed ayaan ka jeclaysanay waayo waxa weeyaan wixii khaladama dhacayaan warka markaa laga soo qaado qofka ilaa iyo markaa nadarasi ku dhacaysa sideed u wada shaqaysaan wasaaradaha kale khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha waayo kaalin weyn bay kaga jiraan dee hawshiina marka haddaad noo faahfaahiso qaabkay ila shaqeeyaan aad u wada shaqaysaan aad u wada hawlgashaan wasaaraduhu waan wada shaqaynaa dhowr jeerna waan wada kulanay oo ka sheekaysanay oo si aan u u hagaajino kalsoonaadkan ba su-aala haddaan idhahdo dhinaca practigana amba tebniga haddaan idhahdo wasaaraduhu run ahaantii wasaaradda gudaha weliba khaasatan si aadaan u wada shaqaynaa waayo waxa weeyaan iyaga la-aanteed hawshaasi may suurta gashin marka waxa weeyaan hadday noqoto prefe iyo hadday noqoto president de conseil president de commune iyo minister de l'interiorkaba intaba tan iyo maalintaan bilownay hawshaasi waa ku wada jirnaa oo annakoo gacmahay faysanaan wada wadnaa telekoobkii dadka waa la samaynayaa laakiin waxaa ku daba laaban sidaanu maqalnay hawldan oo waxaa la ogaanayaa shaqala-aantii waxaa la ogaanayaa inta qofee waxbarasho ku jirta inta caafimaad u baahan marka xikmadda ka dambaysa xoogaa haddaad noo faahfaahiso maxaad odhan lahayd iyadoo dee lacamarintu aanay telekoob keliyata ku koobnayn
waa run waxa weeyaan hawshaasi wallaahi waasa dhowr jeer baa lagu cesho kulleyda waa laisla fahansiinay telekoomka ujeedadiisu ugu horeysa waxa weeyaan inaan ogaano maanta dadka reer Djibouti intay yihiin ayay yihiin halkay degan yihiin da'day yihiin marka waxa weeyaan waa waxa aan ka helno su-aalaha iminka dad badan baa iga soo hadlo oo iga idhahdaa wallaahi run ahaantii su-aaluhu way badan yihiin marka waxa weeyaan su-aaluhu waxa weeyaan mar baa la samaynayaa telekoobka tobankii sannaba marka waxa weeyaan waxaa la dhahdo tulesankasar baa miisaanshuur laga dhigayaa oo la dib loo soo heshiidinaya waxa weeyaan waxaa kamid a saa sheegtay harun saa sheegtay aad carabka u dhisatay hadday noqoto intaa tacliin dhigata intaa xaafadda gasho caafimaad u baahan intaa bilaa shaqa'a imisa handicab ah imisa marka waxaasoo dhan ayaa inaan ogaano maanta si aan u garano de wasaarad kastaba amba wasiir kastaba amba maaragtay gubernamaanku uu ku hawlgeli lahaa oo plandaction ka dhigi lahaa uu odhan lahaa maanta waka tiradaa baan haysanaa xaafadaada degan yihiin dee shaqada caynkaasna waan u qabananaa marka waxa weeyaan wallaahi waa run noo dulqaata su-aalaha nala weydiinayo marka qaarkood waxaad moodaa inuu madax xataa inay dee aad nili qodqodayo run ahaantii sidaa maaha waxa weeyaan waa waxa weeyaan keliya inaan ogaano xaafadda cidda ku nool intay tahay iyo ay yihiin si maad aragtay dee wasaarad kastaba ay ugu shaqo geli lahayd oo odhan lahayd waka waka falandaasyaasheediisa ugu hawgeli lahayd inay madaragtay aan aan maanta ay ka hesho